halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo si toosa noogala socotaan barta internet-kan ku leenahay ee v o a somaly com
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa fiidnimo sabtiya toddobiyo labaatanka bisha juun sannadka laba kun iyo shan iyo toban idaacaddeenana waxaa sii wada jira idinkusoo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi cabdilcasiis xuseen cusmaan
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada amisom oo la sheegayo in garoonka diyaaradaha ee belidoogle ee gobolka shabeellada hoose ay ka wadaan ololo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan xero ciidamada amisom ay ku leeyihiin degmada leego oo shalay ururka al-shabaab uu qabsaday wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo xeradaasi isagu ku sugnaa ayaa v o a u sheegay in al-shabaab halkaasi ay hub badan ku qabsadeen madaafiicda huubiyaal iyo yuu iyo taransata iyaan ka aqaanaa kuwaan kale hadda ma aqaano gacanta shabaab bay gashay waa qaateen hubkaas laakiin hadda meel dheer ma jiro magaalada agteeda dhanka xagga ayla fadhiyaanoy dhigteen adigu meel saddex kilomitr leegu jirta annagana dhankaasoo kaan ka fadhinaa birita subaxina akhbaar cusub aad maqli doontaa dawaa la yidhaah
qodobada kalead barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaana waxaa dhegaystayaal ka mida maamulka galmudug oo maanta doortay guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisii ku-xigeen dalka tuuniisiyana waxay sheegeen inay xirayaan siddeetan masaajid oo ay ku eedeeyeen inay colaad iyo fidno kicinayaan barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane marka horese warkii caalamka booliska dalka maraykanka ayaa wada baadigoobkii mid ka mida labadii nin ee dhowaan ka soo fakaday xabsi ku yaala gobolka new york muddo hadda laga joogo saddex toddobaad mas-uuliyiinta ayaa sheegay in richard matt oo ah mid ka mid a labada nin ee soo baxsaday uu booliisku dilay meelaan sida ku dilay meelaan sidaasi uga fogeyn xuduudda maraykanka uu la wadaago dalka kanada guddoomiyaha gobolka new york andrew como ayaa sheegay in booliisku uusan ogeyn halka uu ku sugan yahay david sweet oo ah ninkii wehelinayay richard matt oo la dilay in xilligaasi ay wada socdeen iyo in kalena aan la hubin richard matt iyo david sweet ayaa kasoo fakaday xabsi lagu magacaabo clinton correctional facility oo ku yaala new york oo u dhow xuduudda maraykanka ula wadaaga dalka canada laba qof oo ka mid a shaqaalaha xabsiga ayaa loo xidhay fakashada labada nin iyadoo lagu eedeeyey inay fududeeyeen baxsashadooda
ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska ayaa ka digay maantoo sabti ah in dalkiisu uu filan karo in weeraro kale ay dhacaan kadib markii saddex weerar ay ka dhaceen shalay dalkiisa iyo labada dalee tunisiya iyo kuweyt madaxda caalamka ayaa cambaareeyey weeraradan kuwaasoo tobanaan qof ay ku dhinteen ururka daacish ee ku sugan siiriya iyo ciraaq ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay dalka tuuniisiya halkaasay ku dhinteen sagaal iyo soddon qof oo badankood dalxiisaya lahaa sidoo kalena kooxdani daacish waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay masjid ay leeyihiin shiicada dalka kuweyt oo weerarkaasna ay ku dhinteen qof dalka faransiiskana qof ayaa weerar ku qaaday warshad laga leeyahay dalka maraykanka isagoo goobtaasi qoorta kaga gooyey nin ganacsada ahaa mas-uuliyiinta faransiiska ayaa sheegay inay dhacdadan u hayaan hal qof wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa inay suurtagal tahay in heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka dalkiisa haddii dhinaca kale ay aragti caqligala la yimaadaan maxamed jawaas dhariif ayaa maanta in ayaa maanta sheegay in haddii dhinacyada wadaxaajoonaya ay qaadaan tallaabooyin wanaagsan islamarkaasna aynan la imanin dalabaad xadaaf ah ay gaadhi karaan heshiis dhinac walba faa'iido oo ah hadalka wasiirka ayaa yimid waxyar kadib markii ay kulan ku yeesheen magaalada vienna ee dalka austria isaga iyo xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry maraykanka ayaa shanta quwadood waa maraykanka iyo shanta quwadood ee kale caalamka ayaa isku dayaya in heshiis la gaadhaan dalka iiraan inta ka horeysa soddonka bishan aynu ku jirnay juun diblomaasi sare oo reer galbeeda ayaa sheegay in arrimaha aan weli xalka laga gaadhin ay ku jiraan korjoogteynta qaramada midoobay ee arrimaha hubka nukleerka dalka iiraan daahfurnaanta ay la timaado dowladdaasi iyo weliba cunaqabataynta waxa laga yeelayo cunaqabataynta iiraan saaran waxa laga yeelayo iyo weliba damaca hubka nukleerka ee dhinaca milatariga iiraan
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad wararkaasi ka dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaanba hawada idinka leenahay haatanna soomaaliya ciidamo ka tirsan amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo ku sugan agagaarka garoonka diyaaradaha ee belidoogle ee gobolka shabeellada hoose ayaa la sheegayaa inay wadaan olole iyo abaabul dagaal oo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan xero ciidamada amisom ay ku lahaayeen degmada leego oo shalay ururka al-shabaab u qabsaday xeradaasi waxaa ku sugnaa ciidamo burundi ka socday oo ka tirsan amisom waxaana la sheegaya in tiro badan oo ciidamadaasi ka tirsan la dilay kuwo kalena ay halkaasi ka carareen cumar aadan xasan cumar dheere oo ah wasiirka dalxiiska ee maamulka koonfur galbeed oo ka mid ahaa dadkii xeradaasi la qabsaday ku jira ayaa v o da u sheegay in al-shabaab halkaasi ay ku qabsadeen hub badan oo hoobiyaal iyo madaafiic bay isugu jira islamarkaana hadda ay qorsheynayaan inay hubkaasi dib uga soo furtaan khadka telefoonka ayaan isagoo balidoogla ku sugan goor dhoweyd ku waraystay waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal inuu iga warramo dagaalkii shalay dhacay iyo halkii uu ku sugnaa markii dagaalkaasi uu bilowday maleeshiyada nabaddiidka ee shabaab waktiga ay dagaalka nagu soo qaadeen aniga waxaan ku sugnaa xerada amisom ee burundi dagaalka wuxuu bilowday shantii habeennimo ciidan ilaa sideed boqol gaaraya oo ku hubaysan bkmyada qoryaha wajeexa waxa meesha ka socday waxa oo ka bilowday seven oo ah qoriga la yihahdo r b j seven kaasaa qarax laga dhigay oo markay uga tahay boqol saalbo afartan saalbo konton saalbo oo hal meel ku joogtaa kusoo dhexaysa xerada ma garata waa gartay marka waxaad leedahay ciidamada idinsoo weeraray ee al-shabaab ilaa dhowr boqol bay gaarayeen ciidamada aaday u badnaayeen annagu dagaalka mar markuu bilowday oo xerada ay asqaysiiyeen ciidanka military iyo ciidanka koonfur galbeeda labada dhinac dhabarjibin ka sameeyey waa la jibiyey waa soo noqdeen mar labaadaa la jibiyey mar saddexaadkii ay soo noqdeen mar saddexaadkii markii laisku riiqmay xataa gurmad ciidamo ah oo aada u kacsanaa soo galay markaas waa marka xerada amisom loo soo daatay marka yaa u daadanaya xerada amisom ma ciidankii al-shabaab ciidankii al-shabaab a u daadanayo dagaalka halkaas wey meesha uu ka weynaaday oo kolkii dambana yani xeradii ayay hantiyeen markaasi magaalada ayaa haddana laisku qabsaday ciidamadii militariga iyo ciidamadii koonfur galbeed kadibna anigu markii ugu dambaysay hal saac iyo bar subaxnimo ayaan ka baxay magaalada aniga iyo guddoomiyihii degmada iyo saraakiishii la joogta waa tahay marka intaanad magaalada ka bixin bal waxaad faahfaahin iga siisaa dagaalkan iyo ciidamadan al-shabaabee galay xeradan amisom dagaalka meeshaasi ka dhacay bal faahfaahin rasmi iga sii iyo wixii ka dhashay
xerada siligii difaaca ku xirnaay ayay maaragtay kasoo tallaabeen meel yar oo shirkada hormuud ay degan tahayna isig yar oo ku tiilay waa ka soo galeen xabadda waxay ka dhex dhacday difaaca amisom dhexdeeday xabadda ka dhex dhacday adigu dagaalkii haddee waa lagu waqti shabaabka laftigiisa adeer meesha biyo qabow kuma arkin dhimashadiisa ilaa amiiro ilaa saddex gaaraya iyo ciidan ilaa sideetan iyo boqol gaaraya ayaa meesha yaalay meydkiisa ciidanka amisomna kolley dhimasho badan waa jirtaa waa tahay waxaad tiri ciidamada maleeshiyada al-shabaab waxa u suuro gashay inay xeradii amisom soo galaan oo ay qabsadaan marka xeradaasi amisom ciidanka ku jiray ee burundi ka socday tiradoodu intay ahayd dad wararka qaarkood waxay sheegeen ilaa laba horin inay gaaraysay ma ka war haysa adigu tirada rasmiga ee halkaa ku sugnayd
ciidanka burundi ee soonka ku sugan hal urur oo ahaa ururkana saldhigiisa belidoglow ahaa iyadoo jalaad horinaa deganayd hurinna waxay laba hurinna waxay deganaayeen leego waa gartay marka labadaa hurin ee leega degan ee xeradaa degan ee shabaabku ugu dhaceen intuu leegiyay khasaaraha gaaray amisom wallahi horta xaqiiqda dhabta in la sheega roon khasaaraha gaaray horta dad dhimasho badan way jiraan laakiin tiradaas kuwaayo kuma dhihi karo ciidankii difaaca ku jiray oo dagaalamayey markii la soo jiiray siliga ama irida laga soo galay haddee xabadooda waa istaagtay meeshaas marka dad badan inuu ku hoobtayaan filayaa dad badan iyo saraakiil soomaaliyaba waxay leeyihiin ciidamada xerada amisom ku jiray ee lasoo weeraray dhimashadoodu konton iyo lixdan iyo toddobaatanba waa la sheegayey marka maadaama adigu meeshii joogtay tirada rasmiga ee ama burundigu kuu sheegayaan ama adad u aragtay waa intee aniga hadda ku dhihi maayo konton iyo lixdan iyo waxaa ma jiraan waa wax la buubuuninayo ciidanka meeshaasi burundi ku dhintay adigu kolleyba un sideed iyo labaatan ay hadda sheegayaan ayaga ma garat burundigaa sheeganaya sideed iyo labaatan inay uga dhimatay ha waa gartay ciidamada waxaa la leeyahy markii xerada la qabsaday inta dhimatay mo intii kale way yaaceen oo qaarkood xitaa saraakiil soomaaliya waxay leeyihiin shabaab baa kaxaysta ilaa labaatan gaaraya adigu maxaad macluumaadka ka haysaa anigu eh, shabaab ciidan hadda fiiri saraakiil ay kaxaysteen oo dad haddee dhaawac ayagoo meesha ku dhacay ay wateen waa iska dhici kartaa laakiin saraakiil nool oo ay kaxaysteen ma jirto ciidan waa yaacay haddii laleeyahayna ciidanku hadee kolley waxa weye ciidamada markii dagaalkii lagu isku riiqday xabadii aa ka dhamaatay ciidankan waxaa laga yaabaa markaas inuu ka tallaabsado siliga oo u baxo ciidamo badan oo ka baxay waa jiraan waa gartay marka adiga waxaa la ii sheegay inaad ka mid ahayd eh, dadkii meesha ka baxay ee kaymaha galay En, guddoomiyihii degmada leegano waxaa la sheegaya inuu isna ah, baxay En, dad badanna meesha waa lagu dilaa la leeyahay waxaa ku jira guddoomiye ku-xigeenkii degmada iyo haween en, ah, soomaaliya maxaad xogtaas nala wadaagi kartaa horta guddoomiyahana ila baxay iyo saraakiil badan oo meesha ila jiiftay guddoomiye ku-xigeenka aniga ilama jiifanin wuxuu joogay shirkada hormuud oo jiiftay halkaasay ku qabteen ilaa adigu subaxnimadii intuu dagaalka socdayna meeshay ku hayeen dagaalkii markuu soo gabagaboobayna way gowraceen halkaasay ku bereeyeen madaxiisana waxay sureen wadada marka si arxamo darro ah oo aan maaragtay wax la qaado kara aanan ahaynay ninkaa u dilay ma garan yaa kaloo marka ay meesha ku dileen gabdhaha markaan ka hadlo gabdhaha hal gabroo soomaali ah jirta oo maaragtay cunug yar wadatay intay xabado ku dhufteen gabadha soomaalida ah halkaasay ku dhimatay gabar kaloo burundi ku ag dhimatay gabadhu markaa soomaalida iyadu maxay meesha ka qabanaysa maxaana loo dilaa dumalayn gabadhu haddee meeshayba deganayd oo waxay ahayd yar darawal ah oo ciidanka militariga darawal ugu hobooyid wada ayaa ayaa ilmo u dhashay oo qabay waa gartay En, waxaa la sheegaya xeradii eh, shabaabku qabsadeen in hub badan ay ku qabsadeen a waa jirtaa hub badan ay ku qabsadeen hub badan ay ku qabsadeen laakiin markaa hubka marka ay qabsadeen eh, noocyadiisa maxaad nooga sheegi kartaa wararka qaarkood ayaa sheegaya in baabuurta madaafiicdee la jiido iyo b m ay ku jiraan horta meesha nimankan burundiga haba yaraatee gaadiid ay hayeen oo meesha joogay ma jiro madaafiicdaasa tiilay ayagana difaacay ku jireen madaafiicda hoobiyaal iyo u iyo taransate iyaan ka aqaanaa kuwaan kale hadda ma aqaano intaas hoobiyaasha u badnaa waxay qaateen marka intaasoo dhan gacanta shabaab bay u gashay gacanta shabaab bay gashay waa qaateen hubkaas laakiin hadda meel dheer ma jiro oo magaalada afkeeda dhanka xagga ay la fadhiyaan oy dhigteen adigu meel saddex kilomitr leegu jirta annagana dhankaas oo kaan ka fadhinaa berita subaxina akhbaar cusub aad maqli doontaa hadda waa la yidhaha waa gartay en uh, cumar uh, waxaad ii sheegtaa ciidamada burundiya meesha joogay iyo idinkoo aad sheegaysa inaad ciidan meesha la joogteen iyo ciidamo kaloo soomaaliya aad sheegaysa meelahay kaaga dhowaayeen haddii intaasoo ciidana jirto maxaa keenay guuldarrada intaas leeg iyo khasaaraha intaa leeg in dhinaciinu soo gaaro oo xero dhan oo ciidamo amisoona shabaabku inta usoo galaan ay u qabsadeen adeer horta dagaal haddii la isku qabto cid baa guulaysataa waa banooniga la dheelayo kale wey dagaal haddii la isku qabto cid baa guulaysata marka culayska ayaa aad u badnaa moogiye wax kale oo hadda aan isleenahay guusha way ku gaareen ma jiro waa tahay khasaaraha markaa markaad eegto en, soo gaaray dhinaca al-shabaab eed adigu og tahay iyo dhinaca ciidamadan dowladda soomaaliya ee meelaha kaaga dhowaa hadday jiraan oo iyaguna dagaal ka qayb galay intuu leegyahay aniga waxaan kuu sheegayaa ciidanka soomaalida iyo ciidanka stateka koonfur galbeed geeridooda xaqiiqda dhabta markaan kuu sheeg kan stateka koonfur galbeed waa lixa kolkii hore meesha ku dhimatay gadaalna saddex ayaa dhaawacii ku dhimatay kan ii sheeg baalki ii sheeg s n da soomaaliya national armiga qoladaasna waxaa ka dhimatay ciidan toban gaaraya ma garat imisaa markaa iyaga ka dhintay ayagu kolley ba meel meesha ay ka soo dhacayeen oo xerada ay ugu soo tillaabsanayeen oo hal mar hubka laiskula jeediyey ilaa sideetana taallay
kaasi waxa uu ahaa cumar aadan xasan cumar dheere oo ah wasiirka dalxiiska ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo isagoo ku sugan xerada garoonka diyaaradaha ee balidoogle khadka taleefanka goor dhoweyd iigu waramayey
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal ramadaan wanaagsan sidoo kale haatanna gobolada dhexe ee soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa maanta guddoomiyaha baarlamaanka u doortay cali cumar casir oo wareegii labaad ee doorashadaasi ka dhacday cadaado kaga guuleystay murashaxii la tartamaya cabdulaahi xuseen asbro guddoomiyaha ku-xigeen ayaa isla maanta loo doortay xareed cali waa guddoomiye ku-xigeen koowaad xareed cali xareed halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay maxamed maalin haddaba khadka telefoonkai cadaado ayaa waxaan kula xiriiray guddoomiye casir waxaana uu noo sheegay in si fiican loo doortay islamarkaasna uu filayo in sidan oo kale ay u dhacdo doorashada madaxtinimada galmudug ee la filaya inay dhacdo afarta bisha julaay ee soo socota
alxamdulilah si cadaalada ayay codadku u dhaceen sidii loogu talagalay oo doorasho lagu arki jiray ayay u dhacday aada iyo aadna waa ugu faraxsanahay shacabka gobolada dhexena si cadaalad ah oo aada u wanaagsan ayay u codeeyeen oo aan maasuq maasuq lahayn marka inta qof ay kula tartantay iyo codadkaad heshay saddex qofood ayaan ku tartanay wareegii laba aniga iyo nin ayaa isku soo harnay kabacdina wareegii labaad ayaa waxaan kaga guulaystay afartan iyo waxaan kaga guulaystay saddex afartan iyo sideed kana wuxuu helay soddon iyo lix ha imise qof baa codaynaysa waxaa odaynayay sideetan iyo iyo afar xildhibaan marka waa inta uu ka koobnaan doono baarlamaanka maamulka cusub ee galmudug baarlamaanka intaas waa ka badan yahay inta dhimanna gudaa looga soo dari doonaa waan gartay marka bal waxaad iga warantaa tallaabada tan xigta maxay noqonaysaa waxaa la dooran doonaa bisha afarteeda madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug waay markaa bal siday u socdo ay u socdo ololahu iyo sida murashaxiintu ay ugu dadaalayaan inay helaan codadka dadka bal sawir guud naga sii magaalada cadaada waxa maanta ka socda haddaan sawir guudkaas siiyo magaalada cadaado doorashada ka socota runtii ay aada ayay uga wanaagsan tahay doorashooyinkii hore gobolada lamidka ah ka dhacday maxaa jira waad og tahay ama waad og tihiin cadaado shirka ka socda waxaa wax dooranaya baarlamanka ay doorteen reer gal reer galmudug gobolada kalena waad la socotaan oo ergooyinkii ayaa wax dooranayay waxay u dhacday si dowlad wax u dooran jirtay ayaa wax loo doortay oo cadaalad ah oo runtii oo lagu naaloon karo oo aan isleeyahay runtii guul waaye waan gartay murashaxiintu waa imisa ilaa iyo hadda waa dhinaca madaxweynaha oo baarlamanka amase dhinaca madaxweynaha way badan yihiin rag badan waaye oo runtii mitirkiina aad ka waraysaan lix toddoba rag waa badan yahay waan gartay markaa bal siday ololaha u wadaan iyo siday hawsha u socoto iyo in guddigii qabanqaabada shirku uu ilaa yomka ku faraxsan yahay siday wax u socdaan aada iyo aada ayay ugu faraxsan yihiin doorashadana waxaan aada u rajaynaynaa sida hadda sida guddoomiyaha ay u dhacday in markii madaxweyneyaasha waktigooda la gaarana sidaas oo kale in loo doorto madaxweyne ku-xigeen ma la dooran doonaa madaxweyne ku-xigeen hal baa ku jira meesha marka ma doorashaa la gelinaya mise madaxweynaha ayaa soo xulanaya maya doorashaa la gelinaya sida guddoomiye ku-xigeenyaasha oo kale ma ka horeynaya madaxweynaha mise uu ka dambeynaya doorashadiisu way ka dambeynaya madaxweynaha way ka dambeynaya madaxweynaha horta la dooranaya iyaguna waa ku xigaya waxaan jeclay su-aasheeda ugu dambaysa inaan ku weydiiyo oo ah gobollada dhexe ee soomaaliya dadka wada degaa way ka tiro badan yihiin meelo kale oo maamul goboleeda laga sameeyey soomaaliya saad ii sheegtay hadda baarlamaankii doorashadiisa la hormariyey taasoo ah tallaabo wanaagsan saad xustay waxaa sidoo kale jira marka laga hadlayo xuduudda oo maamulka cusub uu gaarhayay ilaa iyo meesha gobolka mudug dariska kala yahay gobolka nugaal markaa bal loolankaas tirada badan ee soomaalida ay wada degta meesha iyo arrintaas xuduudaha oo maamulka puntlandna uu hadalka ka soo saaray sidaad u arkaysaa in maamulku uu maaragtay si maaragtay aan turxaan lahayn uu u shaqaynayo waxaan u malaynayaa inaad la socotaan in ergooyin aada u tiro badan la keenay meeshan oo la geliyey broces si ay maaragtay ay dastuurka galmudug ay u ansixiyaan marka dastuurka galmudug waxa uu sheegaya ayaa lagu shaqayn doonaa baarlamaankuna ku shaqayn doonaa wax dhibaatana ma jiraan maxaa jira dadka gobolkan degaahay way isugu yimideen meeshan dad shan boqol lix boqol gaaraya oo erga ah ayaa isugu yimiday dastuurka galmudugna ayagaa ansixiyey ma garate
kaasi waxa uu ahaa cali cumar casir guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka puntland oo maanta la doortay khadka telefoonka cadaado ayuu iigu warramayey fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal rabadaan wanaagsan sidoo kale haatanna waxaad kusoo dhawaateen barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo hayaa maxamed colaad xasan
kulanti wacan u wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga soomaaliya ayaa cagta saartay waddadii soo kabashada waxaana ka socda mashaariic horumarineed oo isugu jira maalgashi ganacsato soomaaliyeed ay dalka maalgashanayaan iyo dowlado ka caawinaya soomaaliya dibudhiska turkiga ayaa ahaa dalka dibudhiska iyo mashaariicda horumarineed ee ugu weyn ka fuliyey soomaaliya laakiin bilahan dambe waxaa soo kordhaysa taageerada dowladda imaaraadka carabta ee soomaaliya imaaraadka waxa uu gaadiid iyo kaalmo kaleba ku taageeray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxa uu muqdisho ka dhisay xero lagu tababaro ciidamada iyo dhismooyin kale hay-adda bisha cas ee imaaraadka carabtana waxay soomaaliya ka wadaa gargaar bani'aadnimo oo xoog leh haddaba doorka imaaraadka ee soomaaliya ayaan ku faaqidaynaa barnaamijkeenna martida mikrofonka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ah ambasador cabdulaahi aadan axmed kongo oo jaamacadda carabta ka soo shaqeeyey muddo labaatan sannadooda haatanna ku nool dalka imaaraadka carabta cabdulaahi bal kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantiin ka waran doorkan imaaraadka carabta ee soo xoogeysanaya ee soomaaliya saacadaadka masa imaaraadka ay siiyaan soomaali mid cusub ma aha waxa weeyaan aad bay u qoto dheer u leedahay waxaana dhigay dhagaxa ugu horeeyey ahaa saacadaadka u taagay tiirka wuxuu ahaa sheekh zaaid marxuumkii sheekh zaaid baa yaa sameeyey oo jeclaa ummadda soomaaliyeed dadku wuxuu ohan jiray soomaali buu caashaqsan yahay marka ilaa maanta ilaa way socotaa musaacadaadku iminka wax laga sheegaa oo wax walba waxaad moodaa in somehow ay tahay wax sikrada laakiinse waxaa jirta musaacadaadkoodu aad bay u fara badan yihiin waxaa jira xagga amniga ugu horeeya oo hub iyo raashin iyo betrol iyo wixii amniga ku saabsan oo dhan way way bixiyaan iyagoo aan wax shuruuda ku xidhin halkii aabihood uu soomaaliya halkii ugu jirayba iyaguna maanta ciidamadiisii ugu jiraan maxamed iyo sheekh khaliifa marka waxaa halkaas weli ay imika siiyaan waa gartay waxay iminka siiyeen dowladda federaalka hub iyo baabuuro aan kuwan rasaasu karin iyo kuwa kaleba puntlandna way siiyeen jubbalandna way siiyeen xagga amniga waa sidaa waxaa kale jira inay xagga horumarka aada iyo aada ay uga saacidaan soomaalida khaasatan iminka federal stateka ama ama xagga dhaqaalaha ha aatee ama xagga socialka ha aatee musaacadaadkooda hore ee waxaa ka mid ahaa oo aynaan weligood iloobeyn masnicii sonkorta xagga tacliintana guuladana weligood way ku dhex jireen waa gartay taariikhdaa dambe taarikhdaa dambe waanu noqonaynaa imaaraadka carabta waxay turkiga kaga duwan yihiin taageerada ay dowladda siiyaan waxaa ku jira sida hadda xustay military ama mid dhinaca amniga oo ay gacan ka geysanayaan maxay tahay danta ay imaaraadka carabta ka leeyihiin soomaaliya horta marka hore waa carab weeye soomaali waa dowlad jaamac alcarabiya ka mid ah oo daciifada oo aan dhaqaalaheeduna liito iyana ilaahay wuxuu siiyey khayraadkiisa iyo xagga batroolka iyo iyo dukaba ama xagga tijaaradaba marka waxa weye taasay iyagu u ugu muhiim yihiin xagga soomaalida xagga istaraatiijiyada markaan kaaga waramo iyo waxa nabadgelya jirta waad ogtahay iminka waxaa ka socda yemen marka meesha ugu dhowey had iyo jeer ay ka ay ka saacidi karaan dadka yemeniyiinta waxa weeyaan xagga soo xagga soomaalida wey leanna waynu aad baynu ugu dhownahay marka waxay isleeyihiin aanay kuwaasuna kusii fidin weliba aanay kusii fidin soomaaliyo soomaaliya oo kalena oo xaggaana aanay dhibaato kaga keenin ta kalena waxa weeyaan waxaa had iyo jeer wax jira xagga eeraanna waa ka baqanayaan marka jeiska soomaaliya waxay doonayeen dowladda federaalka ah inay xoog noqoto si ay isaga daafacaan iyaguna iyana aanay dhibaato u keenin oo aan loo soo marin xaggooda wa waa gartay marka dalalkan kale ee jaamacadda carabta ku jira oo soomaaliyana ay xubinta ka tahay waxaad moodaa in doorkii looga baahnaa ee xagga soomaaliya aanu aanu aanu muuqan oo ay liitaan imaaraadka iminka soo baxa arrintan imaaraadka ee soomaaliya uu ka wado sidee u arkaan waxa horta dowladda carabti waa seed aada ogtahay iyagiibaa ku iyagiibaa dhibaata haysata dowladihii carabta ee ibdulkeeni maanta ma jiraan waxa weeyaan dowladihii ugu waaweyn ciraaq iyo suuriya midkoodna ma jirto yemen baa iyana hadda ku jirta waan la garanayn masar baa iyada gudaheedii isku mashquulada lahum sala waxaa soo haray waxa weeyaan intan khaliijka yaa oo iyana baqanaya yaa iminka jira marka waxa weeyaan iyagu waxay doonayaan inaan xagga soomaaliya loosoo qoladan waxay muhiim u yihiin waxa weeyaan way nabad nabadgelya ku jiraan waana ladan yihiin soomaalidana way jecel yihiin marka ma doonaya in xaggoodana xaggaa soomaalidana sharku kaga yimaado waxay doonayeen in inaan soomaali dhibaatada maanta carab ka socota aana iyadana ka socon waxa weeyaan inay halkaa iskaga hayaan dhibaatada ka jirta caalamka carabiga ee kale kuwa dowladaha carabta ee aada weydisee kale dee iyagiibaa naftoodii khaati jooga waxay ina ina saacayd ina siiyaan iminka laajiyiinta ugu badan ee refujiga ugu badani dhulkii carabta ee suuriyadii shalay inaga inoo ahayd meesha qura ee laynaga saacido meesha qura ee soomaali loo marka refuji u tagaan ee caruurteena scholarship sii jirtay dowladdii aan tiito weligeed inaga doonin iyadiibaa maanta soomaali ka liidata marka carab maanta haysata ama cid kale saacidi karta dowladaha khaliijka mooyaane ma jiraan imanka sacuudigii waad arkaysaa iminka iyagiiba ay dhibaata ku jirtaba oo maaluba ay watan yeman ilaahay ku salliday dowladda qatar waxaan u malaynaya inay dowladda aada iyo aada ugu horreysaba wax saacida federaalka ina iyadu ahayd welina iyaduna way saacidaa baxrayn iyadii baa cirka ku jirta oo isba isna iyadii baa shiicidii iyo wixii ay ay khatar ku ku jirtaba geligeedaba marka dowladihii carabta ee aynu naqiinay kuwan jooga north africa ee ay ka mid tahay libiya libiya iyadu yeman oo kale maraysa iminka waxaa laga yaabaa inay dhowr dowladood ka noqdo sida ciraaq oo kale ama suuriya inay dhowr dowladood yaryar ay kasoo baxaan waxa inoo haray waxa weeyaan tunis iyada nafteeda tunis nafteeda nabadgelyadeedu ma wanaagsana inkastoo ay istaageen iminku aada muddo inay kuwii kale dhaamaan iyada nafteedii laano libiya yaa iyadana mushkilad ku ah waxaa tagtaa de waa morocco iyo algeria kolka haddii isloo naqaanaba maba uma tagnaba soomaaliya oo kale markaad fiiriso iyo doorka imaaraadka carabta marka laga reebo saaciidaadan ay bixinayaan ama gargaarkan ay soomaaliya siinayaan ee xagga amniga ama xagga bani'aadnimada marka laga soo tago waxaa kaloo muuqda door ah in diblomaasiyaddii dalka imaaraadka carabta soomaaliya ay si fiican u muuqanayso oo soomaaliya waxaa dhowaan tegay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta waxay ku leeyihiin safaarad bay ku leeyihiin oo waxaa u jooga wakiil ama safiir maxamed axmed al xamadi markaad fiiriso doorkaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ee imaaraadka ay soomaaliya ka leeyihiin ma muudaa inay kaga horeeyaan dalalka kale carabta ee somal ee soomaaliya xiriirka la lahaan jiray qatar baa kaga horreysay markii hore laakiin hadda iyana bilaabeen oo ay xoog u soo qabteen wuxuuna waxa weeye waa laga yaabaa inay tartan leanno waxaa jira turkiya lafteedu waa dowla islaama oo laakiinse doonayso inay imraad dowladeedii hore ay soo ceshato marka waxay arkeen in dowlihii xaggii soomaaliya inay turkigu aada iyo aada uga horeeyeen carab oo dhan marka dowladda quree doonaysa inay iyana wixii ay qaban karayso ay qabato iyadoo taasi jirto iyadoo ka tii horaan kuu sheegay cunsurka layidhaha shiicina ay meesha ka ka baqanayaan iyo eeraan iyagoo tuhunsan dowladaha jaarkeeni inay ka leeyihiin admaac fara badan ama ay ka leeyihiin dhulka soomaalida waxay u arkeen iyagu inay iminka ay soomaali wixii ay u qaban karayaan u qabtaan waana dowladda qudhe ee qarbiguna aada u aaminsan yahay kama foga xagga maraykanka iyo waxaana kama foga laakiinse waxay arkeen dhowr khatar marka ay aada eegto iyo iminka soomaali u siinayaan muhiim muhiimad xooga laakiinse unfortunately waxa weeyaan soomaalidii baan iyadii baan isa siinayn isa saacidayn leanno nimankan shabaabka la sheegaya hadday ay doonayeen inay waddanka qabsadaan oo ay ay doonayeen inay political rivalary ay ku jirto ama in ay xagga siyaasadda ay doonayeen inay kula tartamaan dadka kale may ahayn inay yacni dad u yimi inay musaacadaad siiyaan dalkoodii iyo hooyooyinkoodii iyo carruurtoodii inay hujuumaan waa wax ka baxsan caqliga aadamay bini-aadamnimada iminka waxaad moodaa mar haddii carabtii kaloo dhama ay mashquul noqdeen dee iyaga iyo intan khaliijkii baa iminka weli raw sii rowrow leh marka iyagu waxay aabbahood mataladiisii hore waxay ahayd in dowladda soomaaliyeed had iyo goor la gacan qabto waa dad masaakiin oo wanaagsan waa gartay oo dintoodu wanaagsan tahay waa gartay marka aan dib u eegno taariikhda xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo kale berigaad ambasadoorka ahayd ee aad ka shaqaynaysa jaamacadda carabta oo kale markaad fiiriso xiriirka soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta siduu ahaa aad iyo aad buu u fiicnaa waxaan garanayaa sheekh zaaid iyo iyo maxamed siyaad madaxweynihii soomaaliya berigii hore waxaad moodaysiba laba ninoo aada iyo aada isugu dhow bay ahaayeen oo aan had iyo goor wixii ay uu doono waxallo wuxuu doono maxamed siyaad wuu sii jiray maxamed muxuu ahaa sheekh zaaid isagoon cidna la tashanin marka aad bay isgu had iyo goor marka waxdarkiis marna marka isakaan waa labaduba waa qosliyaanba dee sheekh zaaid waa kiina guriga ka dhistay xamar afwey waa kii ka dhistay waa kii had iyo goor bicsada inoo soo diri jiray aad bay isugu wanaagsanaayeen marka mashaariicdii imaaraadka ee soomaaliya maxaad ka xusuusataa waxaan ka xusuustaa dee horta masnaca sukarkii kii sonkorta mareerey ciraaqna waxay inoo samaysay betroolka masaariicda zaraacada oo dhan iyo wax noocaas oo kalena waxa imaaraadku ay ka qayb gashay wax dhowr dhowr mashaariic waaweyn bay iyadu sameeyeen oo oo iminkana dee waxay ku mashquul yihiinba waxa weeyaan wadooyinkii iyo iskuuladii iyo dhakhtaradii intaba intaasba ilkay u doonaya inay sameeyaan wa waa gartay waxaa jira ganacsiga soomaaliya kale kala dhexeeya aad buu xoogan yahay oo xiriir fiican buu ganacsi baa kala dhexeeya labaatankii sane burburka ee soomaaliya halka keliya ee soomaalida inta badan ay wax ka dhoofsato ama ay isticmaali jirtay waa dekedaha imaaraadka carabta marka xiriirka ganacsiga ee soomaaliya imaaraadka door intee leeg ayay kula tahay inuu ka qaadan karo soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya ma suurtagal ma tahay in imaaraadka ay soomaaliya maalgashi ku sameeyaan oo meelo badan ay ganacsatadooda iyo dowladda imaaraadkuba ay maalgashada aad iyo aad diyaar bay u yihiin mushkiladu waxa weeyaan kenya ilan ummad iyay iscuuryaaminaysa see la odhanayaa ta kale sumcaddeen innagaa sumcaddeena baad ragga meesha dadka meesha jooga jaaliyadda meesha joogta waxa weeyaan dad shaqaysanaya dad businesska halkan halkay marayaan waa waxaan u malaynaya waa dowladda labaad ama ta saddexaad jaaliyadda halka ku joogta waxaad arkaysaa dad badan oo multi millionairesa oo tijaarada dubay iyo iyo muqdisho u dhexeeya ama dubay iyo iyo dhulka kale ee soomaalida aada iyo aada ugu wanaagsan yihiin marka waxay doonaysay xagga tijaaradu weli way hagaagsan yihiin oo way shaqaystaan xagga dowladdana way taagaraynayaan marka waxaan isleeyahay anigu wixii mashaariic ay leedahay soomaali ee wel stabid ah ama lasoo dersay diyaar bay u yihiin inay finance gareeyaan iyagu mashaariic loo keeno la tuso la yidha laakiin dee dhul dadkeedii ishaysto oo marka aad mid mid markaa u tagto kii kale kula xamanaya mid waliba kule kan waa tuug kanna waa tuug marka waa adigii naftaadii baa waad baabaysa waxa weya dadkii baan meel u wada socon oo xataa federaalka naftiisii boqol farca baa ay kale leeyihiin meel waxaad arkaysaa nin iska imanaya halkan oo ah federaalka hoos yimaada haddana wax kale isku sheegaya dadkii oo iswada kii kale midkii kale cunayo kaas waa waxaas uu wataa kaasi waa tuu kaas waa yani waxa weeyaan innaga xagga soomaalida ayay arrintu ka kharibantay xaggan imaaraadka kama kharibna haddaynu inagu iswanaajino iyaguna waa aad bay inoo inoo saacidi karaa aad baad u mahadsan tahay ambasador cabdulaahi aadan axmed congo ka qaybgalkaaga barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o laanta afka soomaaliga waan kaga mahad celinaynaa intaa ayaan dhegaystayaal barnaamijkeenii martida mikrofanka kusoo koobay barnaamijka waxaa marti igu ahaa ambasadar cabdulaahi aadan axmed kongo xogeynta iyo waaxda la talinta siyaasadda jaamacadda carabta ka soo shaqeeyey muddo labaatan sano ka badan haatanna ku nool dalka imaaraadka carabta inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayna waa maxamed colada xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington wararkaas iyo warbixinada aad caawa dhegeysateen dadkii ay dhaafaan waxay ka heli karaan website-ka amaba bartaano internetka ku leenahay v o a somaly com haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waa barnaamijkii xiisaha badnaa waxaynoo haysaa saara elanor
kariim dhegaystayaal wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay goor kasta oo aynu hawada ku kulanno
مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح barnaamijkeenna cawayska washington waxaan caawa idinku hayaa qodobo xiise badan oo aan kala dhicin idinna waxaan filayaa inaad diyaar u tihiin oo aad si weyn u sugaysaan dhegaysiga dacwaddii ina macallin ciise ee inoo taagnayd meherkeedii wuu dhacay iyo meherkeedu muu dhicin wax badan baynu maqalay garta odaya ha loo doono oo xaajada guurti ha loo geeyo balse caawa jaajka amaba xaakimku waa gabadh iyadaa ka garqaadaysa arrintii murugsanayd ugu horrayn balan soo dhoweeya muna oo ku sugan dalka britain sahra waan kaaga mahad celinayaa barnaamijka sida wanaagsan oo aad iga soo casintay waana salaamayaa dhammaan bahda voice of america iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ku xiran xalda barnaamijkan waxaan joogaa wadanka u k magaalada london magacaygana waxaa lagu aada igu yaqaanaa munawadani munawadani soo dhowow baanu ku leenahay mar kale maanse ayaad caawa inoo wadaa maansadaadaasi bal magaceeda noo sheeg munaayn walaashiis maansadan waxaa la yidhaahdaa yarta miyaa la meherxada gara oo markaa jawaab waxay u tahay amaad gar qaadaysaa aad ka garnaqaysaa labadii wiil ee ugu dambeeyey faysal goohe oo yidhi lama mehersan iyo carafaad oo kasii horreeyey oo yidhi gabadhi waa la guursaday ha saxiix waan gartay marka adiga muna ay dhinaceed ka istaagtay arrintaa anigu yaamahanba dee maansadan horta way socotay sahraay waxa weeyaan rag badan baa soo gebiyay oo qaar baa dhahay inantiana arkay oo kuwa yii guryihii baan ugu tagnay oo kuwa yii aniga bay jeceshahay oo kuwo kale waxay way wacaayeen inantii oo kuwo iminka waagaal waa la mehersan kuwale meel la mehersan bay leeyihiin moogta marka maansadii baan dhinacyo badan ka eegayoo in yaroo kooban ayaan meel kasta xoogaa kasoo galay anigu waxaan u arkaa inanta in xoogaa dee laisku tuurtuuraya sidii banoonigii waan gartay bal noo bilow munaaye markaa maansadaasi waxay ku saabsan tahay ina macalin ciisadan marle arag siday tahay maalmahana waashee abwaanadu matalayaan mawjadaha hawada sare malyan iyo malaayiin miro laysku dhaafsaday sida midhaha doocaan ama mayay harkii da-ay meel duu ku yaalo ubax uu mankii baxay ka maqsuuday aadmigu dadku wada majeerteen inta mu-alifiinihii muranaan dhammaan iyo miileyda gabayada meerisyada u tiriyeen iyagoon macnaha guud mirihiiyo murtida gabay miisaanka hadalkiiyo mayalkiiyo ujeedada ninka curiyey maansada mu-alifka khaliifka ah macnihiisa aan garan mabay fahmine way la boodeenuun haa murwo uu nin rabo oo milicsaday dharaar hore maankayga maangelin nin kalaa u muhan oo murxabaysanayee miyaad marin habowdeen waa ko intaas waa midhaha gabay midka ugu horeeye hadday tahay marley dumar ina macalin ciisadu ma waxaan la aragba ma jacayl maldahanba ma siyaasad murugtaa mise mana awaal iyo madadaalo weeyaan iyaba waa yaabe iyada laftigeedaaba yaababo haye
mid kaleeta yaabnayo waxaa muran ka joogaa midkan yidhi malxiis baan u ahaa mas-uulko meherkii ayaa dhacay waa carafaade haa mar haddaan la maqaloo maqaawiir tolkeed bixin mashriq iyo magaaliya laga maqal miyiga guud ilaan marag ma haynee yarta miyaa lima herxaba
miya la masaafaysta inanta sax haye aaway mudanihii dhalay maqaawiir waxgarad iyo muslim culimo diinlihii miyaysan joogin madashi murwo loo hanweyn yahay mudantii haweenka ah muuqeedu qurux yahay muunadeedu dahab tahay mufti shiikha uu dhalay mowqifkeedu adag yahay manhajkeedu diin yahay mugdi laguma mehershee magaceeda dumarnimo maxaa looga dhacay meel muran iyo dhammaantiis miileydu waxay tiri murwadaa nin caashiqay sidii ruux madiidina ama macawis iyo shaadh hadba kii muraad lihin ninba maalin u xidhan dee gabadha halkeeda u daayo ninkaa jeclaaday bal ha soo kala baxaane sax haa haye Een, marka xiga waxay tiri ina macalin ciisaay adig iyo mas-uulkaba midba waana aan faro maasadaa tiriye labadoodiiba madna khaliif baa lagula hadlayaa marna ina macalin ciise marna ina macalin ciise haye inkastuu masayro malmaliiqay ereyada maldahaad ka wada dhigay mudankii khaliif baa murti iyo ammaan iyo gabay laga maqsuudiyo kuu tiriye maasee hadduu madal daraareed wuxuu maal ku haystiye maqashiisii kuu huray garan maayo meelaad ka mucaaradaysidee macnihiiyo ujeedada gara mowqifkaygoo waa maalmo duniduye miskiin baa malaayiin hadduu maago eebuhu maalin qura ilaahay maal adduunyo siiyaa maalqabeen ismoodaa mirir looga qaadaa wuxuu maal ku haystee mu-alifka khaliifkii wuxuu maansada u furay waa muxubadaadee maal adduunyo hawnicin murti iyo afmaalaha micno erey u yeelaha midigtaada siiyo murwo sharaf la noqo oo muxubiya kalgacaliyo ku macsuum walaalka kalmadaha macaan oo miisaaman ereyada haa dee maalka ilaahay baa hayaa waa kow annaguna mashxarad iyo marxabiya salaan sare naga hooya maamuus isagana midaan dhaho yartuma hurto weeye ka ilaali murankiiyo ereyada maldahan iyo masayrkiiyo mushkiladaha maajirkeeda noloshiiyo dili kara macnaha guud haa dee inanta madaxa ka waalin oo maaragtay Haa, canaanta wadaawadda faraha isagaa badan la furay.
jooji sax haye
marka halkaasay maasidii ku dhammaatay oo dee anugu halkaasaan kusoo gebagabiyey dee munaay si wanaagsan oo waayeelnimo aad arrintaa uga hadashay een, arrinkaa aad tiri dee gabadha cidlada loola baxee meherkaa aan la ogeyni ma meher xad baana dee waa in lasoo cadeeyaa haa shaydaanka iska naarood xaaladda ilaali
dee inamadii kalena waxaynu leenahay haddaa ina macalin ciisun saf usoo wada gashaanoo maalin walba mididhaanna waan rabaa musharax baan ahay dee hablihii kalea idinku mudaharaadi doono odhan doono waxay nimankan xoogooda hagranayaa sax sax aada iyo aad inankan baa calmaday tane waa hagaag munaa aad iyo aad baan kaaga mahad celina waktigaaga adaa madan walaashay sahraay aada baadna umahadsan tahay sida wanaagsan ee adigu soo wacsantay barnaamij waa tahay dhegaystayaal sidaasi aad maqlayseen haddii aad ku qanacdeen sida ay muna u qaaday gartaasi dee hadda kadib sowxaalku noqon maayo xeerbeegtida xaawilay ha lagu soo daro haddiise ay weli jirto dood ka taagan arrintaasi ina macalin ciise oo ay jirto cid jawaab ka soo dhiibanaysa weli waxaan idin leeyahay almiidaan waasac abiilkiina waa inoo furan yahay mar kasta waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa ciwaanka somali at voa news com adigoo ku soo qoraya magacaaga iyo weliba telefoonka lagaala soo xidhiidhi karo ciwaano uga soo dhigaya cawayska washington يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويحنا ليل haatana aynu eegno dhinaca iyo arrimaha qoyska wax badan baynu maqalay gabdho iyo wiilal isjeclaa oo arooska kadib mid weliba dhankiisa geesa la soo baxay waxaynu maqalnaa gabadh iyo sodohdeed loo kala maaro waayey mararka qaarna waxa aan inagu yarayn reere maanta loo dabaaldegayo guurkooda berrina loo fadhiyo gartii kala tegooda waxaa la yidhi arrimahaasi oo dhan haatan xal baa loo helay markii loo furay dugsi lagu baranayo turxaan bixinta qoyska waxaa barnaamijka caweyska washington marti iigu anaday yuusuf cumar oo ah aasaasaha dugsiga qoyskaab oo ku yaala magaalada hargeysa nada hore waxay u qortay buug la yidhaahdo beerta qoyska balse caawa waxay nooga waramaysaa dugsigaasi iyo waxyaabaha lagu barto aada iyo aad baad umahadsan tahay saxre ciidla nuur iyo dhammaan shaqaalaha v o e da walaala dugsiga cusub dhawaan sameynay waxa weeyaan qoyskaab waa dugsi u shaqeynaya arrimaha qoyska rag iyo dumar iyo maxayda lamaano isqaba kuwo kala tegay iyo kuwo aan nolosha weli gelinba waxaan walaala aasaasay laba kun iyo shan iyo toban bishii koowaad soddonkeedii maalin jimcaha afartii galabnimo ayuu si rasmi uga aasaasnay magaalada hargeysa ee somalilan dadka badankoodu naday waxay yidhaahdeen dugsigani waa dugsi lagu barto haasaawaha oo gabdhaha iyo wiilashu ay haasaawaha ku bartaan haasaawaha kasakow dugsiga maxaa macluumaada lagu bartaa naday shahray walaalo aad baad mahadsanta afkaa gacaana lagu qabay dagaa su-aasha ay weydiisay waa su-aalan badan ka dhex taagnayd iminka bulshada markay maqleen dugsigan qoyskaab iyo ardaydii ka qalin jabinaysay qoyskaab ma aha meel lagu barto haasaawaha ragga iyo dumarka qoyskaab waa fikir ka ballaadhan waana dugsi macluumaadkiisa intaa ka ballaadhan yahay waa dugsi u taagan taageerida iyo tilmaamida qoysaskeena waa dugsi u taagan inuu hago dhammaan bulshada rabta inay nolol qoyseed sameeyaan waa dugsi u taagan inuu xal u helo khilaafaadka iyo dhibaatooyinka markasta taagan iyo maxkamadaha dadkan taagan ee ka cabanaya furniin iyo galatag xaasaawahana waa xubin yar oo kamida oo lagu barto un dugsiga laakiin uu ka ballaadhan yahay waan gartay naday marka dadku waxay isweydiinayaan soomaali baynu nahay dhaqan baa jira la yidhaahdo gabadha markaad guursanayso beenna kusoo xerogeli runna ku dhaq inkastoo dhaqan casr jaahiliyo laga soo gudbay haddana waxaad moodaa weli alaan markay gabadha iyo wiilku is aroosayaan in inanku aanu xogtiisa iyo sirtiisa dhabtaa gabadha uunu la wadaagin iyadoo jiraan caqabado dhinaca faamiliga kaga xidhiidhsan waxaa lagaba inanka reerkoodiina ku adkeeyaan war gabadha iska ilaali inantana intaa in leeg lagu soo yidhaahdo ninku waxaan ha kuu sameeyo guriga ha kuu qurxiyo alaab noocana ha kuu dhigo dahab ha kuu iibiyo kheyrka ha kuu sameeya ha kuu sameeyo challengeskaa bulshada ka dhex jira muxuu ka tarayaa qoyskaab wiilkaiyo gabadha doonaya inay is aroosaan araa ciidla nuure walaalo sababtii loo aasaashay qoyskaaba waxay ahayd arrimaha aada sheegaysay in xal loo helo sababtaa walaalo diinteena suuban allah subxaana watacaala markuu dadka muuminiintaa sheegay inaan been laysku sheegin oon la isqiyaamigu sheegay waxyaabaha problemka noogu wacan ee reerahan u burburayaan waa bilowgan beenta laysku soo sheegayo haddaba si beentaa si looga waantoobo oo loo helo meel maxay tababar lagu qaato oo qofku maxday aqoon qoyseed uu helo si uu u ogaado inay waxan beentan iyo gabadh been baa lagu soo xerogeliyayo nin naagti cidla maaha nabadna maaha waxaasada meel lagaga saaro in la helo awadeed ayaan walaal qoyskaab u sameynay waxaa jooga dad khubro ah oo psychologyga dhigtay oo maxaa waxaa jooga dhaqanyaqaankeeni baa joogay gabyaagaha xisadaha waxaa bixiya maxaa macal sheekhyada magaalada ugu waaweyn ayaan bixiya si waxaas dhan looga baxo oo diinteena iyo dhaqankeena suuban loo helo qofka raba inuu nolol qoyseed sameeyo oo wanaagsan waa inuu horta kasoo faramadnaada dhaqanka wixii xun oo dhan su-aasha kale aan doonayna daa inan ku weydiiyo maadaama ood arrimahan guurka dhex gasheen oo ad iminka muddo soo waday dugsigan waxaa jira gabadh kastaa waxay leedahay hooyo intii ka dhimatayna ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye inan kastaana wuxuu leeyahay hooyo inan kastaa inay hooyadeed jeceshahay inan kastaana inuu hooyadii jecelyahay laakiin waxaa jira isfaham la-aan dhex taagan inanta iyo sadohda oo soomaalida ku badan guryaha badankoodana waxaa la sheegaa isfaham la-aantaas inay maaragtay iyagana burbur ku keento oo ay qoysaska qaar ay dhib geliso hooyo kasta ilmaheeda waxay la jeceshay wanaag inan kastana hooyadeed waxay la jeceshay wanaag halkana inantiyo sadohdu iska fahmi waayaan iyada ma baadheenadaa walaalo ilaahay jannada ha ku geeyo ilaahay baan kuu baryaa liibaan qoyska waxyaabaha aan keeno waxaa kamid a waxaa yimaada hooyooyin maamooyin baa yimaadaan kusoo casuuna maamooyinka waxaa laga keena calaqaladaasi waxa keena sababtana waxa weeyaan walaalo inantu maalinta la guursado oo ogaatan hooyadii inaanay waxba ka xumaynahayn hadday xataa si kasoo xumaysa ina inankeeda inuu yahay iyana ay ka dhigato islaantana inay tahay hooyadeed wax kasta way hagaaglayn inanta iyo inanka kolba jacaylka ka dhexeeya inta uu leeyahay ayay faamiliga oo dhan xiriirkooda noqda haddii inantu inankan jeceshahay boqolkiiba sagaashan inankuna aan inanta marka hore been kusoo xerogelin haddii marka hore inanta been kusoo xerogelin kadib markay naqo hooyada ha jeclaata ma jeclaanayso haddii marka hore system wanaagsan la noqay runta laysku soo xerogeliyey dhexdooda uu kalgacal fara badan fara badan ka dhex dhismay ilaahay markasta la wada caabudayo xaqa ninkan kugu leeyahay xaqa sawjada kugu leedahayba la ilaalinayo maamadana waa la iska ilaalinaya waayo waxay garowsanaysaa ninkan ay jeceshahayna dhashay laakiin haddana inankan jacaylba aanu helin ee aaminsantahay inuu ninkeedii u yahay kaliyaata hooyadana xillada islaantana maxay ahayd laakiin mushkiladda waxay ku jirtaa dadka dumarka ha rabaystaan oo beenayay ku xerogelinin khiyaamanaay ku samayn iyagana marka hore ay isguursanayeen waxba umay degsaneen way yartay lamaanaynta isguursan markay guriga tageen yidhi waryaa nolosheena seena maamulna in shaqadaiyo bug soo qaatay noloshooda qodobay samayn jiraan dadna qofkii digtooni qabay aqoon qoysyada oo aanu haysanin wixiba isagu biray dadna wixiba caqabad u noqonaya markaas wuxuu kaga bixi karaa aniga qoyskaab ahaan iyo dee markaan baanay xal waxaan uga helnay qofka intaanu qofku reerba aanu gelin inuu reerkan uu u tagay horta marka hore sii fahmiyo inuu inankuna fahamsiiyo haddii xataa carqalad yara dhex timaado inanku isagaa waxaa la dhahda walaali waa hooyaday cid kale ma jirto adigna xaaskaydii baata uu labadooda isku soo jeedo uu dhexxaadna noqdo isagu oo aanu isaga laftarkiisa haddii carqalad timaado aanu ama hooyadii raacin ama aanu gabadhiisa raacin ee uu dhexdhexaad noqdo sidoo kale waxaa saman kartaa walaal haddaan maanta doono inaan qof isjeclaysiiyo ilaahay caqliguu isiiyo awoodiisa waan isjeclaysiin karaa way samayn karaan inantu inantu sodohdooda ay isjeclaysiiso sodohdana inanta inay soo dhawaysto inanteeda ka dhigato way awoodaa ee dadku awoodahoodii bay xifdinayaan wejiga xun baa la eegaya wejiga wanaagsan baa la xidhaya waxaan leeyahay wejiga wanaagsan fura oo waan gartay aad iyo aad baad umahadsantahay nada yuusuf aad iyo aad baan kuuga mahadnaqan saara culilamuradiga dhan رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح haatanna waa qaybtii heesaaga iyo halabuurka waana qaybtii labaad ee waraysigii fanaanada sahre axmed maxamuud sahre halgan sahraay toddobaadkii hore waxaad nooga warantay sidii aad fanka ku soo gashay bal hadda adu halkii nooga sii wada ee waxaad noogu bilowdaa habeenkan caawa ah hees aada u macaan oo la idhaahdo deeq ee waxaad ii sheegtay heestaasi inay ka mid ahayd albankii aad la duubtay allaha u naxariista ee axmed gacayte yuusuf kun sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii marka bal heestaasi luuqdeedii noogu bilow deeq aragtidaadii daymada jalleecada indhaha ku dogsad
yaa salaam sahra markaa halkii baynu hore uga sii soconaynaa albankaasi markii aad soo saarteen kun sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii dagaalaa ka dhacay magaalada hargeysa oo aad ku sugnayd fankii ma horead usii waday mise dee waad qaxdo magaaladaa dhinacaa ka gasho dadkii duurka u yaacay baad ka mid ahayd saare horta anu fanka waan jecelahay marka waxay ahayd meeshii keliyaatee aan geeddeebla ka bilaabay heesihii waan gartay marka halkaasaan ayaan ayaa fanka mabaan ka tegin sidii un baa lagu jiraa waan gartay marka markii aad ku biirtay ururka s n m miyaad heesi jirtay mise shaqooyin kale aad u qaabilsanayd markaan tana ku biiray markii hore hal hees baan duubaa laain axme uu sameeyey cismaan askari markaan duubayna waxaan arkay in loo baahay inan baan ku yidhi sida wax loo dheer walaali bar aan ku caawiye dadkaa ku batay oo maalin diyaaradu ay rufaysay jeed deeble macaa shicibkii macaa dad badan kuwalaal aan ku caawiya ma ii bari kartaa sida wax loo sameeyo suud haa aduu wuu ii tusay dee markii dambe igaaba meeshii dhakhtarad noqdayba xariisad baaba noqday marka waxaad caawin jirtay dadka dhaawacma dhakhaatiirta haa dhakhaatiirtan caawin jiray allah naxariisto dhakhtarkii aan inta badan caawiyey saleebaan guri barwaaqa ilaahay u naxariiste allah dhintay mamalisa saare intaan kuwa hadlay dadka ba allah u naxariistin baan le malaanan baa ka hadhay soomaaliduba hadda saasay u badato waxaa layidhi tobankii qofee lasoo hadal qaadaba waxaa layidhi lix ama sideed qiyaastii waxa la raaciyay allah u naxariisto dadkiiba marka intoodii badneed oo dhimatay inta noolna ilaahay maaragtay toobadda iyo ha ku sugo khaatumadana khayr ha inoogu khatimo insha allah dabadna dagaalkii berberadee dhaawacaan leeyi berberaan dabadeedna ruwaayad ka dhigan markaa waan garta markii ugu horreysay goob xeeb ka dhigno waan gartay e marka dhinaca kale een, aynu eegno marka kadib waad dhooftay wax yar kadib ayaad wadanka ka dhooftay yurub baa tagtay socdaalkii yurub sahraay dadku waxay een, aad isku weydiinayaan qof dhallinyaro ah oo iskuul dhiganayo fanka ku biiro haddana qaxay haddana jabhad raacay haddana een, maxaan ku dhahdaa qurbo tegey noloshiisa isbebedelkaa faraha badan le ee ku jira siduu ula jaan qaada saare horta waxaan waxaan dhoofay koob iyo sagaashankii bishii sideedaad shanteedii baan ka dhoofay dal xageed u dhowr dhooftay bilood bay somalilan jirta waxaan tegay dalka switzerland baan tegay markii dambena faransiiskaan galay waan garta waana iga kaxeeyey waxaa idoofiyey allaha daaye ah, maxay ahaydeen hadraawi hadraawi iyo cabdiqayshe iyo gaariya allaha unaxariis Een, faransiiska markaan imi si laba bilood iyo toddobiyo labaatan iyo shan bacdi sharci baa la isiiyey waan garta marka waxaan waxaan u ogahay faransiisku inay yihiin dee dadkii soo dhaweeyay saaniskiisii marka wadan kale oo dhan afkiisa baranaya kani siiyey baaban dee ayaan idhi kan waa inaan barto sahre halgan aad baad u mahadsan tahay qaybta labaad ee waraysigeennan caawana halkaasi ayaanu ku joojinaynaa intaaynu toddobaadka dambe kulmaynana adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan jeclaan lahaa inaan idinku dhaafo heesta aad qaado inan yahow daraadda ah anfacadii ka go-an waa haa waxa weeyaan heesii uu jecel eh, eh, ila qaadi jira allah naxariista axmed gacayti waxa codkan sameeyey cabdinaasir macalin caydiid midhaha iyo laxan ah, la- eh, midhahana waxa iska leh cismaan cumar cambuurna layraa john
waa hagaag barnaamijkii caweyska washington ayaan intaasina kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasina wuxuu guud ahaanba gabagabow yahay idaacaddeenni fiidnimo intaannu berri toole dib u kulmi doonno waa dhammaan bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo iyo rabadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.